Qoysaskan oo ka soo barakacay fatahaadda webiga Shabeelle ee ku sugan deegaanka Guricadda ee gobolka Hiiraan ayaa wajahaya xaalado bini'aadamnimo ay ka mid yihiin biyo yari, raashin la'aan, hoy la'aan ayaa codsaday in gurmad lala soo gaaro. Dadkan oo ka soo barakacay deegaanada Bacaad, Galaash iyo Leebo ayaa waaya dalaggii ay beerteen iyo hoygii ay ka degganaayeen deegaanadii ay ka soo barakaceen. Maxamuud Axmed Cosoble oo ka mid ah qoysaska ay saameysay fatahaadda ayaa ka warramaya duruufaha kala duwan ee haysta qoysaskan.
dad badanaa ka soo qaxay iyo tuulooyin kaloo hareerahooda u dhowaay maalintii ay soo baxeen waxaa jirta intaanaan soo bixin in saddex jeer ay biyo bacad nooga soo baxeen oo dalaggii ku yiilay iyo beerihii iyo kanaaladii ay burburiyeen saddex biyo baxa annagoo qabno oo biyo aan ka imaanin shabeelle oo tuulada gaararkeeda ka soo fakaday ay beerihii gooyeen ayaa waxaa noo yimid biyihii afaraad oo etoobiya ka yimid biyahaasaana soo barakiciyey saddexdii biyo hore beerahay galeen maahana tuulada ma kicin wixii aan ku qarash beelnay oon dhignay meeshiyay ku baaba'een hadday beer tahay iyo hadday kanaal tahay iyo hadday matoor tahay annaga beerraan ahayn matoorrey waa ku dhinteen biyaha galay waa ugu qurmeen wixii alla waxaan dhignana waa dhinteen musqulihii meesha ku yiilay waa dumeenoo waxa ay biibaxaanta ka kor martay dumeen dhibaatadaas tuuladii ku dhacday markaannu soo baxnoo nimid meeshaan dadku wuxuu isugu jiray dad roon iyo dad liidan oo xooggood ku shaqaysatada dadkii liidanaaya xooggood ku shaqaysanaya shaqo waa waayeen ee awl wal isku dhex noolaay meeshaas wax noo yimid oo haayada ma jirin wax wax noo qabto cawbaada ma jirin meeshaan biyihii xaafka ilmihii shubanaa ku dhacay biyo ma aanaan helin ilmihii shubanaa ku dhacay webigu looma aroori karo biyaha ka soke dhiiqa ka sokayso biyo baxyada ka sokayso waayihii hore markay saanoo kale biyuhu soo baxan waa la heli jiray biyaha gurmadaa la heli jiray daawo waa la heli jiray dad gurmadaa la heli jiray bacaa la heli jiray marakanaaca la heli jiray maanta wax soo gaaray ummaddan oo haba yaraatee ma jiraan hadda waxa ugu daran waxaa waaye dadkii waxaa waaye waxay dadka baaray toocan jireenba raamshi maba haystaanba mara kanaaca ma haystaan oo hadda waxaa waaye kanaaca waa joogtaa oo kanaaca maalintii ku cunaysaa biyo ma haystaan oo waxaa waaye biyo waxay noqdeen qashay noqdeen oo biyo hadda waxaa waaye haddaad soo darto lulumo iyo iyo qashinaa dhex jiro ilmihi haddii cabeen shubanay ka qaadeen cilladda hadda ugu weyn marka waxaa waaye beertii oo rabto wax laga qabto oo kanaalkii baaba'ay oo kanaaladii ku cabi jirteen baaba'ay oo matoorka u waraabi jiray baaba'ay oo biyihii qaadeen qoysaskan oo u badan haween iyo carruur ayaa waxaa haysto daruufo kala duwan oo ay kala kulmeen fatahaadda webiga Shabeelle